qalinjabintan waxay ahayd qalinjabintii sideedaad oo ay jaamacadda banaadir qabato runtii waxaana ka qalinjabiyey ardada ugu tirada badnayd ee jaamacadda ay soo saarto ilaahay mahaddii haddii aan markaa kuu sheego tirada guud ee maanta qalin jabisay waa saddex boqol iyo soddon iyo saddex aqoon-yahan oo ka soo qalin jabisay siddeed kuliyadood oo jaamacadda ay leedahay banaadir kuliyadda medicinka ama dhakhtarnimada oo ah kuliyadda ugu weyn jaamacadda waxaa maanta ka qalin jabiyey boqol soddon iyo labo dhakhtar oo kala ah siddeetan iyo kow wiil iyo konton iyo kow gabdhood oo muddo lix sannadooda kadib maanta qaatay shahaadada dhakhtarnimada ee daaweyntii qallinka oo ah shahaado laga ictiraafsan yahay adduunka oo dhan waxaa kaloo qalin jabiyey toddoba kuliyadood oo kala ah sharciga iyo qaanuunka shan iyo labaatan aqoon-yahan veterinariga ama xanaanada xoolaha soddon beeraha kow iyo labaatan educationka ama waxbarashada soddon iyo sagaal injineerinka afartan oo ay ka mid yihiin shan iyo toban injineer oo bartay markii ugu horreysay waddankeenna injineernimada korontada electronicska combyuter science ama cilmiga combyuterka laba iyo labaatan aqoon-yahan iyo culunta caafimaadka oo ay ka qalin jabiyeen labaatan iyo afar aqoon-yahan oo bartay umulisanimo iyo kalkaaliye sare dabcan waan aragnaa in kuliyado fara badanoo ilaa sideed gaaraya ardaydii hadda ay ka baxday wax qorshaha idinkugu jira ma jiraan mustaqbalka dhow oo isbeddela waad doonaysaan inaad kusoo kordhisaan jaamacadda hadda laba kuliyadood oo cusub ayaa jira sanadkan waxaa markii ugu horreysa aan furnay kuliyadda geo science oo lagu barto culunta dhulka iyo sidii loogu soo saari lahaa macaadinta qaaliga ah iyo shidaalka iyo gaaskaba iyo kuliyadda maamulka iyo dhaqaalaha oo ayadana sanadka hore aan asaasnay marka toban kuliyadood ayaa hadda furan waxaa kaloo furan dugsiga takhasuska oo lagu barto culunta caafimaadka iyo culunta maamulka waxaa noo qorshaysan kuliyadaha inaan sii badinno oon ku darno kuliyadda badda kuliyadda dentistriga ama ilkaha iyo maaragtay kuliyado kaleeto oo maaragtay xagga takhasuska ah waxaa kaloo noo qorshaysan in kambasteennu hadda xamar ku yaalla aan gaarsiinno gobollada soomaaliya annagoo ugu horey mari doonna jowhar oo hadda kambas aan ku leenahay xiriirka aad la leedihiin jaamacadaha gudaha ku yaalla iyo kuwa dibadda ku yaallaba iyo guud ahaan dhinacyada kala duwan dawladaha haddii ay noqon lahaayeen oo dawladda soomaaliya ay ugu horraysa waxaan ka midna asaasayaashii dalladda la yidhaahdo somaali ren ama somaali research and education network oo kulmisa afar iyo toban jaamacadood oo ku kala yaalla somalilan puntland iyo koonfurta waxaan kaloo ka mid nahay asaasayaashii dalladda midooda jaamacadaha soomaaliyeed oo soddon iyo afar jaamacadood ay ku midaysan yihiin waxaa xiriir la dhow la leenaha jaamacado badan sidoo kaleeto waxaan ka mid nahay ururka jaamacadaha adduunka midka afrika midka carabta iyo kan islaamkaba annagoo xiriiro wax iskaashina la leh ilaa soddon jaamacadood ku kala yaalla maraykanka turkiga suudaan talyaaniga hungari uganda iyo kenya iyo etoobiyaba marka intaasoo dhanna waxaan u yeelaynaa in la kordhiyo aqoonta macallimiinta in la kordhiyo cilmi baarista si aqoon tayo leh ay ardadeen u helaan berrina ay ugu shaqeeyaan ummadda soomaaliyeed yaad ku tiirsan tihiin marka dhinaca dhaqaalaha oo kale marka laga hadlayo waxyaabaad ka hadlaysa waxyaaba aad u waaweyn arday fara badan baad dhigataa dhismayaal baad sheegaysaa gobollada inaad ku baahaysaan marka yaa dhaqaalaha idinka taakulaya jaamacadda banaadir waxaa asaasay mu'asasadda banaadir ee tacliinta sare iyo cilmi baarista oo ay ku boobeen saddex iyo labaatan aqoon-yahan oo soomaaliyeed mu'asasaddaas ayaa markii ugu horraysay saddex iyo labaatanka waxay geliyeen dhaqaale aqoontoodii iyo qalab ay guryahooda ka keeneen kadibna ayadaas wadda oo jaamacadda maahan jaamacado faa'iido laga doonaayo wixii daqligo ardada ka soo harooda iyo wixii aqoonta cilmibaaristan ku keenno ayaan dib u gelinnaa cid ay ku tirsantao dibadda ah ama dawladda oo daqliga ka hesha ma laha marka waa arrin kudayasho mudan in aqoonyahan soomaaliyeed inta isku tagaan keligood iyo ilaahay ay gaaraan heerkaas aad u weyn oo maanta afar kun arday dhigato kunku dhawaadna inaga qalin jabisay ka sokow barashadaasi ee cilmiga caafimaadka dhinaca caafimaadka maxaa kaloo ay jaamacaddu ka qabataa isbitaal waan leenahay aad u weyn oo isbitaalka tacliimiga ah iyo isbitaallo kale oo xiriir aan la leenaho labiiyo toban isbitaal ah oo ku yaalla magaalada muqdisho sidoo kale xarun caafimaadka oo tuulada jambuluul ku taalla oo ardadu ay laba bilood soo joogaan si ay u bartaan bulshada iyo tuulooyinka si ay uga shaqayn lahaayeen ama community medicine wax la yidhaah ayaa ayaduna leenahay annoo samayna cilmi baaris sida hadda wasiirka xayinkuu sheegayo wasaaradda annaga ayaa u dejinna siyaasadda shaqaalaha caafimaadka iyo qorshaha caafimaadka hadda waxaan wadnaa kaymeyn lagu samaynayo mashruuca la yidhahdo joint health and nutrition program iyo mar dhow aan bilaabi doonno daraasad kaleeto oo ah shaqaalaha caafimaadka tababarraday u baahan yihin ama in service training wax la yidhahdo